bsm illaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin salى اllah wslm clى nabiyina mxamedi wclى aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu kitaabka daraasadiisa aan rabno waxaa weeyaan aljaamicu الصaxiix lilimaami اlbukhaariyi raximah اllahu tacaala kitaabkaas uu iska leeyahay alimaam abu cabdillaahi moxamed bnu ismaaciil albukhaariyu raximah اllahu tacaala inta aanan gelin ama aan kitaabka gudagelin labo mowduuc ayaan ka hormarinayaa in sha allahu tacaala mid waxay ku saabsan tahay kitaabka aan gelayna laftirkiisa oo waa kalimatun fi lkitaab kan kalena waxaa weeyaan kalimatun fi lmu'alif mu-alifka kitaabka iskale tarjamo yar oo aan ka bixinno laakiin waxa aan ku dheeraanayna in sha allahu tacaala waxay noqon doontaa kalimatun fi lkitaab haddii aan la fahmin kitaabka sida uu ku soco doonana ama aan muqadamo kitaabka sida u socdo laga bixinin ma la fahmin kitaabka ahamiyadda ay marka muqadamada kitaabka ay leedahay darteed ayaa sannado ibnu xajar uu ugu jiray sanad iyo laba iyo saddex maahan sannado ayaa muqadamo keliya uu waday oo kitaabka ku saabsan marka cilmigii uu muqadamadaas ku dhigay ayaan isleenahay wax yar uun ka sheeg sheega waxyaabaha marka ardaygu uu qof ama ardaygu uu iska daalacan karo waa ka tegaynaa insha allahu tacaala laakiin wixii annaga kitaabka socodkiisa muhiim u ah ayaan insha allahu tacaala xalqooyin aan kaga hadli doonnaa haddii ilaahina waafajiyo kelimadda marka mu-alifka ku saabsanna gadaalaan u dhigaynaa insha allahu tacaala iyada tarjamadu sidaas wax waa soo khulaasaynaynaa oo tarjamada waa koobaynaa haddii alla idmo marka kitaabku labadaas madqal ayaan insha allahu tacaala aan ka yeelaynaa waxaa kitaabka awalan aan ku bilaabaynaa ismulkitaab kitaabkan aan daraasaynayna magaciisa ismulkitaab kitaabka magaciisa kitaabka magaciisa waxaa la yidhaahdaa aljaamicu asaxiixu almusnadu min xadiidi rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalihi wasalama wa sunanihi wa ayaamih kitaabka marka magaciisa saxiixulbukhaari unbaa inaga iska dhahnaa waana ku caanbaxay oo sidaas waa sax laakiin magaca rasmiga ee kitaabka mu'alifkiisa ula baxay waxaa la yidhaahdaa aljaamicu asaxiixu almusnadu min xadiidi rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama wa sunanihi wa ayaamihi magacaan marka ama magacaabistan bukhaari isaga ayaa bixiyey sida uu alxaafid ibnu xajar muqadamatu fatxi ilbaari oo hadyu saari la yidhaahdo uu ku sheegay ayb oo kitaabkiisa magacaanu ula baxay mid kastaa marka kelimaadka magacan ku jiro macnay kitaabka ugu fadhisaa aljaamic marka la yidhaahdo macnay ku fadhisaa waa kutubta cilmiga funuuntiisaoo dhan ka hadasho cilmiga sharciga fiqhi iyo tafsiir iyo yacni caqiido iyo dhinac walba kitaabka uu ka hadlaya aljaamic marka la yidhaahdo alsaxiix marka la leeyahayna wuxuu ku tusayaa wax daciifa inuusan fiirinaynin oo kitaabka dhan saxiix uu yahay almusnad marka uu leeyahayna axaadiidta uu rabo inuu ka hadlo kitaabka uu asal uga dhigo uu rabo waxaa ku dareensiinayaa inay noqonayso axaadiis ilaa nebiga gaaraysa sala allahu calayh waali wasalam mowquufaad iyo yacnii axaadiis munqaticaad ah iyo ma aadayo ayb min xadiidi rasuuli illahi sal ly slam wa sunanihi wa ayaamihina iyadaasuu kusii adkaynayaa musnadka ayb tasmiyadan marka ama magacaani shuruudda kitaabka marka la fiiriya macnay ku fadhisaa haaniyan baxfiga labaad wuxuu noqonayaa mowduucu lkitaab kitaabka mowduuciisa kutubta xadiidka ah sida loo dejiyo ama sida loo alifo waa kala duwan yihiin qaar waxay isku koobaan axaadiidta fiqhiga axkaamta keliya ayay xoogga saaraan sida badan kutubta sidaas u samaysan waxaa la yidhahdaa sunan kitaabkii aan ka baxnay oon soo dhammaynay sunan abi daawuud ayaa wuxuu u badnaay axaadiiulaxkaam walidaalika magaciisa sunanu abi daawuud buu ahaa axkaamtaa qaalibka ahaydoo u badnaa waxyaabo kalena waa lahaa laakiin axkaamtaa ugu badnayd waxa uu ugu talagalay kitaabka ayb kutub kalena waxay aad u daryeeshaa inay xadiid axaadiidta saxaabi walbaa gaar ay u qoraan saxaabi kasto axaadiidtiisa inay meel gaara ku qoraan kutubna qaabkaas bay ku socotaa kutubtaas magacyadooda waxaa la yidhaha mowduucaas wadato masaaniid ayaa la yidhaha musnad axmed ayaa sidaas u socdo musnadulimaam axmed bni xambal ayaa sidaas u socdo isaga waxaa weeyaan axaadiidta saxaabiga saxaabiguu soo qaadanaya axaadiidtiisao dhan buu soo qoraa axaadiidtaas marka ama caqiidaha ku saabsanaato ama tafsiir ha ku tacalluqdo ama axkaam ha ku tacalluqdo noocay doonta ha ahaata meesha unbuu ku wada qoraya kuwaasna masaaniid baa la yidhaahdaa kutub kale waxaa lagu magacaabaa kutubul ajzaa kutubul ajzaa juz ayaa la leeyahay juzu kadaa juz haddii aad maqashana waxaa laga wadaa axaadiid hal mas'ale keliya xambaarsan juzun fi ru'ya ama juzu alqiraa'a qiraa'atu khalfa alimaam alqiraa'atu khalfa alimaam juzu rafci ilyadayn mas'aladaas bis wixii ku soo arooray ama jusku wuxuu noqon karaa axaadiid hal saxaabi ama hal sheekh meel lagu ururiyey iyada laftirkeeda juz waa la yidhaahdaa kutub waxaa la yidhaha kutubul arbaciinaat waa axaadiid ka kooban afartan xadiid oo arbaciinka alimaamu nawowi iyo sida uu ku samaysan yahay kuwo waxaa la yidhaahdaa marka aljawaamic ayaa la yidhaha kuwana hal baab keliya ma qoraane baab walbay wada qorayaan tafsiir waa qorayaa manaaqib waa qorayaa iyo fadaa'il axkaamtii kama tagana caqiidadii kama tagana kutubta wax walbo mawaadicdaas yacnii culumta sharciga rasuulka ka timid sala allahu calayh ali wasalam xaggiisa waxba kama tegaaya mid walba waxunbuu ka qorayaa kuwaas waxaa la yidhahdaa aljawaamic kitaabkan marka mowduuciisu marka waa waxaasoo dhan buu ka hadla fiqi keliya maaha ma ahan yacnii axaadiid oo arbiciinaad maaha ajzaa ma aha sunan oo yacni axaadiidulaxkaam keliya qoraysa ma ahan kulli buu isku wada qorayaa waxaa la yidhaahdaa mowduuciisu marka waxaa weeyaan waa kitaab jaamica oo mawaadiicda cilmigii rasuulka ka yimid sala allahu calayh waali wasalam dhammaantiis qoraayo ayb kitaabkeennaan marka mowduuciisu saasuu leeyahay ayb waxaa kaloo kitaabku uu ka hadlaa keliya axaadiid bis maahan inuu qoraayo haddana masaa-isha fiqhigaana qaab wuxuu u qorayaa marka taraajimtiisa ay ka muuqan doonto ayb walidaalika qaala alimaamu nawowiyu alimaamu nawowi waxa uu yidhi laysa maqsuudu lbukhaariyi aliqtisaara cala alaxaadiidi faqad bukhaari maqsuudkiisu maahan buu yidhi inuu axaadiid bis ku gaabsado bal muraaduhu listimbaatu muraadkiisu waxaa weeyaan waa istimbaad axaadiidtaas inuu axkaam ka istimbaado bal muraaduhu listimbaatu minha waalistidlaalu liabwaabin araadaha iyo inuu deliil u raadiyo abwaab isagu ou doonay wlihada almacnaa akhlaa kahiira min alabwaabi can isnaadi alxadiidi waاqtasara fiihi calaa qowlihi fiihi fulaanu can اnabiyi sala allahu calayh ali wasalam saas darteed inuu sidaa rabo waxaa ku tusayso abwaab waxaa jirta aan asaaniidba lahayn oo fiihi can nabiyi sal l salam fiihi fulaanun can اnabiyi sala allahu calayh ali wasalam uu yidhi waqad yadkuru lmatna bigayri isnaadin matni inuu sheegaa la arkaa isnaad la'aan waqad yuuriduhu mucallaqan isagoo sanadka dhan la gooyey oo meesha ugu dambaysa un uu ka qabtayna waa keenaa wa innamaa yafcalu haada liannahu araada alixtijaaja lilmas'alati alatii tarjama lahaa maxaa yeelay ujeedku oo waxaa dhan u samaynayo waxay tahay mas'aladii uu u tarjamtay ayuu ixtijaaj u rabaa wa ashaara ila alxadiidi likownihi macluuman fiihi can fulaan cani nabiyi markuu ku gaabsanayana xadiidkaa layska yaqaan laakiin mas'alada uu deliisha u yahan la fahmaynin isagu marka mas'aladiibuu intuu tarjamo ka samaysto ayuu xadiidkiina iska daynayaayo wuxuu dhahayaa fiihi can fulaan can inabiyi sala allahu calayh ali wasalam ayb intaas marka isku soo duuduubo mowduuca kitaabka waxaa weeyaan axaadiid jawaamic ah axaadiid yacnii dhinac walba taabanaysa qayb walboo culumta ka mida nebiga laga dhaxlay sala allahu calayh ali wasalama iyo fiqhigooda oo uusan ka tegaynin mowduuca marka kitaabka waa fiqhiyaat iyo axaadiid axaadiid keligeed ma aha ayb baxdiga saddexaad wuxuu noqonayaa sababu ta'liifihi kitaabkan markuu alifaayey muxuu u alifay sababta keentay inuu kitaabkan qoro maxay ahaydna awalan markii ugu horreysay xadiidka qoraalkiisa nebigu sala allahu calayh ali wasalam waa reebay oo xadiid muslim ku jira ayuu nebigu reebay in laga qoro axaadiid markii dambena nebiga waa rugseeyey oo waa fasaxay oo waa kii yidhi markuu khudbadii dheerayd nebiga akhriyey ee nin reer yamana uu yidhi ii qor yaa rasuul allah halle ii qoro markaasuu wuxuu yidhi uktubuu liabii shaah ninkaa abuushaah layidhaa u qora abiishaah ha loo qoro ayuu yidhi waana loo qoray xadiidkaas marka culummada dambe waxay u deliishadeen in xadiidka la qori karo nebiga sal l slam nahyigii horena waxay ku cileeyeen sababtuu nebiga u reebay waxay ahayd markii hore qur-aankii baan si fiican loo qorin waana soo degdegayay qur-aanka mar walba axaadiidta iyo qur-aanka inay isdhex gasho ayuu diidaayey markii laga aamin noqdayna nebigu waa rugseeyey sala allahu calayh ali wasalam markii kitaabka marka dambe axaadiidta nebiga sala allahu calayh ali wasalam in la qoro ayaa bilaabatay awalu man jamaca marka qofkii ugu horreeyey axaadiis ururiya wuxuu ahaa alrabiicu bnu sabiix ayuu ahaa iyo saciid bnu abi caruuba iyo keyrkood iyagu marka baab walbo si gaaray u allifeen markii dambena altabaqa ahaalita a'immadii ugu waaweyneyd ayaa axaadiis axkaamta ku saabsan qoreen alimaam maalik raximahullah yaa kabacdii haddana yimid wuxuu sannifay almuwaa kitaabkiisa muwaa'a wuxuuna ku dadaalay axaadiidta xoogga badan inuu ku sheego saxiixa ah oo reer xijaaj ay wariyeen aqwaasha asxaabtana waa ku dhex daray iyo fataawada taabiciintana waa ku dhex daray kitaabkiisaas muwaa'a ayb kadib waxaa isagana wax allifay cabdulmelik bnu cabdilcasiis bni jurayj iyo abuu salama xamaad bnu salama iyo alimaamu alwsaaci abuu camr cabdiraxmaan ibnu camrin iyo sufyaan thawri dhammaantood iyaguna waxbay qoreen kutub bay allifeen sidaas ayaana kutubtu ay u badatay oo isu raacraacday marka alimaamu albukhaari markuu arkay kutubahaas ayaa wuxuu ka dhex arkay inay ku jiraan axaadiid saxiixa iyo kuwo xasan ah iyo kuwo daciif ah saasuu arkay himmadiisa markaa waxay u dhaqaaqday inuu kitaab saxiix keligiis ah inuu qoro ayay u dhaqaaqday meeshaasaana marka juhdigiisa uu iskugu geeyey sidaa darteed marka laba sabab ayaa marka ibnu xajar uu sheegay oo kitaabka uu u allifay sababka koowaad wuxuu ahaa isagoo fakarkaa uu ku jiro ayaa isxaaq ibnu raahuuya oo sheekhiisa ahaa ayaa majlis wuxuu ka yidhi haddii axaadiista saxiixa ah keligood la qori lahaa waa fiicnaan lahayd fakarkii ku jiray iyo sheekhiisa talo uu soo jeediyaa iswaafaqeen wuxuu u dhaqaaqay marka inuu qoro kitaab saxiix ah oo ibnu xajar sanadkiisa wuxuu ku wariyey can ibraahiima bni macqil annasafiy annahu qaal qaala abuu cabdillaahi moxamed bni ismaaciil albukhaariyu kunnaa cinda isxaaqa bni raahuuya faqaala low jamactum kitaaban mukhtasaran kitaab lasoo koobay haddaad jamcin lahaydeen lisaxiixi sunnati rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama nabiga sunnadiisa saxiixeeda aad u jamcisaan yacni lakaana xasanan qaala fawaqaca dalika fii qalbii faakhadtu fii jamci aljaamici asaxiix arrinkaas baa qalbigayga ku dhacday waxaan markaas jamciyey aljaamic asaxiix ayb sabab labaadna waa la sheegay ibnu xajar wuxuu yidhi waraweynaa bilisnaadi athaabiti can muxamed bni sulaymaana bni faris qaala samictu albukhaariya yaquul bukhaariyo dhahayaan maqlay ra'aytu nabiya sala allahu calayh waali wasalama fi lmanaam nebiga ayaan ru'yo ku arkay wa kaannanii waaqifun bayna yadayhi anoo hortiisa taagan oo kale wa biyadii mirwaxatun gacantaydana aan ku haysto babbis ayb adubbu bihaa canhu aan isaga ku babbinaayo tirsiga iyo waxyaabahaas aan uga celinayo fasa'altu bacda almucabbiriin waxaan weydiiyey buu yidhi dadka ru'yooyinka fasira qaarkood faqaala lii wuxuu igu yidhi anta tadubbu canhu lkadib beenta ayaad nebiga ka ilaali doontaa fa huwa aladii xamalanii calaa ikhraaji aljaamici asaxiix taasaa igu xambaartay inaan marka axaadiid saxiix ah oo nebiga sala allahu calayh waali wasalam axaadiidkii ka sugnaatay saxiixa ahayd inaan ururiyo labadaas sabab ayaa marka la sheegaa ru'yadaas iyo hadalkaas oo uu soo jeediyey isxaaq oo isaguna uu ka faa'iidaystay oo qalbiga uga jirtay intaa marka waa sababu ta'liifi lkitaab muddatu ta'liifihi baxdi afaraad waxaa weeyaan meeqo sano ayay ku qaadatay imaamu lbukhaari kitaabkan inuu alifo xaafidku wuxuu sheegay can waraaqi limaami albukhaariyi uu ka sheegay can albukhaariyi waxa uu yidhi bukhaari sannaftu aljaamica min sitti mi'ati alfi xadiidin fii sittata cashara sana jaamicu saxiixa ayaan alifay buu yidhi lix boqol oo kun oo xadiid ayaan ka xulay oon ka soo qaaday yani lix boqoloo kun oo xadiid ayaan ka soo ururi aan ka soo qaatay oon ka alifay fii sittata cashara sana lix iyo toban sano dhexdood kitaabka marka saxiixa lix iyo toban sano alifay xadiikan marka kitaabkan ururintiisa iyo maal isugu keenidiisa lix iyo toban sano ayay ku qaadatay sida uu sheegay ayb qisadan marka ama hadalkan laba waxaan ka faa'iidaysanaynaa shayga koowaad waxaa weeyaan alimaamu albukhaari kitaabkan muddadii uu alifayey faa'iidada labaad waxay tahay imaamu albukhaari xadiid kasta oo saxiix ah inuusan dhex gelinin kitaabkiisa oo axaadiid fara badan oo saxiixa uu ka tegey liajli kitaabka si uunan u dheeraanin walidaalika kitaabkiisu waaba ku magacaabay almukhtasar kitaab lasoo gaabiyey waa si loo soo gaagaabiyey ayb maxaa yeelay lix boqoloo kun oo xadiid ayuu kan ka soo qaaday intuu kala qaaday intaan ka soo reebtay axaadiid fara badanoo saxiixa uu ka tegeyna waa jiraanoo isaga ou saxiixiyaba ayaa jiraan oo aan bukhaariga ku jirin saxiixulbukhaariga aan ku jirin labadaas faa'iidaan marka ka soo qaadanayna marka meesha baxi kale waxaa weeyaan oo shanaad sharduhu kitaabkan shardiga uu ku socdo shuruudda xadiidka uu gelinayo bukhaari saxiixiisa shuruudda laga rabo inay ku ku buuxsanto maxay tahay ayb shuruudda kutubta markay culummada xadiidka ay qorayaan laba qaabba waa u qoraan ama saddex qaabay maraanba qaab waxaa weeyaan qaab waxay tahay shuruud kitaabka muqadamadiisa ay ku qoraan kitaab buu alifayaa muqadamuu u samaynaa kitaabka halkaas buu ku sheegayaa sida uu wax u wadi doono dhan wixii shuruuddiisa gelaya waxaan gelaynin waxyaabaas dariiqaa waxaa maray alimaam muslim ibnu alxajaaj abulxusein alqushayriyu oo saxiixiisa muqadamo u sameeyey muqadamatu saxiixi muslim qaar kalena waxay maraan kitaabkay alifaan waxay daba dhigaan kitaab kaloo yar oo ay ku furfuraan kitaabkaas uu alifay shuruuddiisa uu ku furfuraayo maslagaasna alimaam abu daawuud ayaa maray oo markuu kitaabkiisa qoray risaalo yaru alifay oo kitaabkiisa uga sheekeynay qaarna kitaabka unbay qoraan wax shuruuda ma sheegaan shuruudda marka kuwan dambe iyaga dabcan shuruudda waa ku jirtaa shaqadoodana waa ka muuqataa laakiin iyagaan caddaynin alimaamu albukhaari marka wuxuu ku jiraa a'immadaas wax isaga uu alifay oo shardi ah oo uu sheegay ma jiraan laakiin culummada bacda alistiqraa'i waaltatabuc raacraacid badan iyo fiirfiirin badan iyo akhrin badan waxay soo saareen shuruudii ay ula ekaatay inuu ku socdo alimaamu albukhaari shuruuddaas marka alimaam abulfadl almaqdisi kitaab shuruudul a'ima la yidhaah buu leeyahay isagaas iyo wixii kaloo ibnu xajar uu sheeg sheegay unbaa marka shuruudda laga khulaaseeyo qaala alxaafidu fii muqadamatihi waxa uu ku yidhi muqadamadiisa fii maa naqala can ilimaam abilfadli bni taahir waxa uu ka soo naqliyey fii shuruudi ala'ima sidaan buu yidhi marka abulfadl bnu aahir ayaa abulfadli bnu taahir ayaa dhahaya shardu lbukhaariyi an yukharija alxadiida almutafaqa calaa hiqati naqalatihi ila asaxaabiyi almashhuur min gayri ikhtilaafin bayna ahiqaati alahbaati wayakuunu isnaaduhu muttasilan gayra maqtuucin wain kaana lisaxaabiyi raawiyaani fasaacidan faxasan wain lam yakun ilaa raawin waaxid wasaxa طariiqu ilayhi kafaa wuxuu yidhi bukhaari shardigiisa waxaa weeyaan inuu soo bixiyo xadiidka dadka soo naqliyo ee ruwaadda rijaashiisu ay yihiin kuwa laysku waafaqsan yahay hiqanimadooda ilaa saxaabiga laga gaaro yanii isnaadkiisa ragga uu isticmaalayo isaga ka bilow sheekhiisa ilaa saxaabiga waa dad hiqanimadooda laysku waafaqsan yahay ilaa saxaabiga laga gaaro min gayri ikhtilaafin bayna hiqaati alahbaati iyadoo wax ikhtilaaf a'immada hiqaada dhexdooda aanu jirin isnaadkiisuna uu mutasil yahay hayra maqtuucin maqtuuc hadda munqaicuu ka wadaa yacni isnaadkuna waa inuu mutasil ahaado shuruuddiisa saasaa ka mida isnaad inqiaac ku jira masoo ma ku leexanayo markaasuu shardi kale sheego wuxuu yidhi oo iska kamaali ah wain kaana lisaxaabiyi raawiyaani saxaabiga uu ka soo saaraayo hadduu laba arday leeyahay laba raawi haddii uu yeesho iyo ka badan waa fa xasan haddii aanu yeelaninoo saxaabigu uu hal taabici keliya arday u yahay oo wax ka maqlayna oo dariiqiisa laakiin saxaabiga ilaa la soo gaaro uu sax yahay waa isaga filantahay kafaa uu soo qaadanaya saxaabiga ilaa inay laba arday uu yeeshaa shardi isagu ma uu ah waa cuduul iyagu mar walba haddii marka saxaabigu uu laba ardaya ka badan yeesho sidii la rabay haddii la waayo hal keliya uu yeeshana waxba ma dhibaysa dhinaca isaga waxba kama qabo marka shuruudii wuxuu raacayaa saxiixa loo dejiyey cadli iyo dabdi ruwaad leh oo aan khilaaf la-aanoo wax cilal iyo wax laysku khilaafsan yaha ma keenaayo isnaadkuna inuu mutasil yahay sidaasuu sheegay ayb meeshaa marka shardiga bukhaari waxaa ka soo baxaayo masalo masaladaas waxay tahay labada imaam ee saxiixaynka iskale bukhaari iyo muslim labadooda kitaab kee horeeyo ayuhumaa asaxu meeshaas marka marka la joogo shanta shardi ee xadiidka saxiixa loo shardiyo in lagu feeriyo shanta shardi shanta shardi ee saxiixa loo shardin jiray waa maxay itisaalu sanad ruwaadda inay cuduul yihiin daabit inuu yahay raawi kasto cadamu alcilla iyo cadamu shuduud shantaa shardi baa saxiixa uu lahaa jiray marka la fiiriyo saxiixulbukhaariga iyo saxiixu muslimka bukhaarigaa ku horeeya shanta shardi marka la fiiriyo maxaa yeelay itisaalu sanadka itisaalu sanad macnaheedu waxaa weeyaan raawi kastaa raawiga uu ka warinayo ee sheekhiisa ah waa inuu ka maqlay xadiidka ayb dhinacaas marka la fiiriyo bukhaari baa ku xoog badan maxaa yeelay alimaamu muslim isaga wuxuu ku gaabsaday mucaasara raawigan sheekha xadiidkan uu ka warinaayo waa inay isku waqti nool yihiin bis haddaanu mudalis ahayn ayb bukhaari isagu shardi kaloo ugu sii darayo wuxuu yidhi hal marna waa in la hubsadaa liqaa inuu dhex maray ardayga iyo sheekhu walow maratan inay isla kulmeen waa in la hubsado keliya waa isla caasireen ma ku filan uu yidhi isaga waa mucaasaratun maca liqaa shardiga marka yaa xoog badan yaa ixtiyaadka u dhow marka labadooda bukhaari baa u dhow maxaa yeeley isaga mucaasaradiiba wuxuu ku sii daray haddana inay isla kulmeen in la hubsado walow maratan dhinacaas marka itisaalka xaggiisa bukhaari baaba kusii adag ruwaadda cadligooda iyo dabdigooda cadaalatu ruwaad iyo wadabdihinna wa dabdihim ruwaadda dabdigooda marka la fiiriyana rijaasha bukhaari ou la gooni noqday ee laga hadlay bacdi ala'ima ay ka hadleen saddex imaam baa ugu badan waxaa axaadiid ka hadhadlay saxiixeynka ku jirto alimaamu daara qutni iyo alimaam abu mascuud addimashqi iyo alimaam abu caliyin aljayaani saaxibu kitaabi ataqyiid lmuhmal taqyiid lmuhmalka saddexdaas imaam ruwaadda ay ka hadleen ee bukhaari keliya uu la gooni noqday iyo kuwa muslim la gooni noqday ay ka hadleen labalaab kuwa muslimkaa badan marka dhinacaana waxaa dareemaya marka in uu rijaashana uga xoog badan yahay cillada marka la fiiriyana axaadiidta lagu keenay nooc cillo ah axaadiidta lagu keenay kuwa bukhaari uu la gooni noqday kuwa muslim labalaab kuwa muslima badan dhinacaasna marka iyadana waxbuu ka haystaa marka uu ku xoog badan yahay binaan calaa daalika marka isu geeya shuruudii sixada bukhaari baa ku xoog badan kitaabkiisa rijaashaas laga hadlayna ee bukhaari kuwa ku saabsan waxay u badan yihiin shuyuukh isaga ou la kulmayo ou la fariistay oo uu yaqaano axwaashooda marka ninku qofuu yaqaanay ou la fariistay waxaa laga yaabaa ninka naqdinaya iyo isaga isaga inuu ku xoog bataayb laakiin imaam muslim rijaasha laga naqdiyey waa man fowqa shuyuukhii oo isaga uunanba aragba dhinacaasna waa uga xoog batay marka calaa kulli xaal marka bukhaari intii laga naqdiyey ibnu xajar muqadamada hadiyusaariga wuu ka jawaabay naqdigii lagu keenayna waa soo arooriyey waana ka jawaabay waxba taa mar ku dheeraan mayno ayb baxfi kale waxaa weeyaan oo kitaabka noogu imaan doono ku badan doonto weliba kitaabka waxaa aad ugu badan mucallaqaadka axaadiidta mucallaqaadka ah waxaa la yidhaahdo mucallaqaat ayb mucallaq marka waxaa la yidhaahdaa maa xudifa min mubtada'i isnaadihi waaxidun fa akar wixii sanadkiisa bilowgiisa qof ama ka badan laga gooyo maalan imaamu albukhaari markuu yidhaahdo qaala abuu hurayra meequu jarayna wax badan buu gooya qaala abuu hurayra qaala rasuulullaahi buu leeyahy bilaa sanad markaasoo kale marka xadiidka saas uu ku keeno waxaa la yidhahdaa mucallaq mucallaqa marka bukhaarigu aaday ugu badan tahay muslim ilaa afar iyo toban meel ayuu mucallaqaad ku keenay afar iyo toban meelahaasay dhan tahay bukhaarina way aad bay u fara badan tahay mucallaqaadkiisu aad waxaan u geeyey fiqhi iyo waxyaabahaas ka raadinaya ayb mucallaqa marka tacriifkiisa haddii aad garatay saxiixulbukhaariga marka axaadiidta uu keena ee mucallaqaadka ah laba siiquu ku keenaa laba qaab ayuu ku keenaa siiqatu tamriidin iyo siiqatu jasmin marna waa jasminayaa wixii hubaal buu ka dhigaa marna siiqatu tamriid siiqatuljasmi waxaa weeyaan markuu yidhaahdo qaala abuu hurayra abuu hurayra yiri sidaasna waa jasmi siiqatu tamriidna waa marka uu yidhaahdo wayudkaru can abi hurayrata wayurwaa can fulaanin waxaa laga warinayaa hebel hebel waxaa laga sheegay waa siiqatu tamriid midaasna ayb labadaasay u kala qaybsamaan marka qaarna kitaabka intaan ku jirno wayudkaru wadukira saasoo kale u dhihi doonaa kuwana qaala fulaan bu qaala iyo facala iyo saasuu ka cabiri doonaa ayb labadaas siiqaa imaan doonta ayb mucallaqaadka uu keeno alimaamu albukhaari waxay u qaybsamaan si kale haddii loo qaybiyo axaadiid mucallaq ah mucallaqa ah oo marfuuc ah rasuulka sala allahu calayh waali wasalam oo loo kor yeelay iyo kuwo mawquufaad ah oo aan waxba nebiga loo koryeelin labadaas u qaybsantaa waalmucallaqu min almarfuucaati calaa qismayni marka kuwa marfuucaadka ah ee haddana siiqatu yani qaab tacliiqa uu ku keeno laba qaybood weeyaan qaybka koowaad maa yuujadu fii mowdicin aakhara min kitaabihi saxiixi mawsuulan qayb waxaa weeyaan iyadoo mucallaqou keenay qaala rasuulullaahi buu yidhi sala allahu calayh waali wasalam meel kale ayuu ku keenay laakiin iyada oo musnad ah meel kale baab kale oo kitaabka isla kitaabka ah ayuu wuxuu dhahayaa xadaanii fulaan qaala xadaanaa fulaan can fulaan can fulaan can nabiy sal l slam marna marka iyadoo mucallaqou meel ku sheegay meel kalena iyadoo wuxuu ku keenay musnada ah ayb qayb marka sidaas sababta marka marna uu sanad ugu keenay marna sanadka uu ka gooyey maxay tahay culammadu waxay yidhaahdeen waxaa laga yaabaa xadiidkaas inaanu laba sanad iyo saddex sanad u haynin isla markaasna uu diidaayo sanadkii hore inuu soo celiyo haddana mar labaad ma raba marka halkii sanad inuu mar labaad hadana kusoo celiyo oo diidayaan si marka sidaas aanu u samaynin meelna isagoo mucallaquu ku keenayaa meelna iyo isagoo musnadu keenaqaybka labaad ee marfuucaadka mucallaq ahaanta uu u keeno waxaa weeyaan maa laa yuujadu fiihi ilaa mucallaqan wax aan kitaabka laga soo helaynin ilaa iyadoo mucallaqa maahan siiqada marka majzuumada ah haddii uu qaala ku keeno waxaa laga faa'iidaystaa sixo qaala haddii uu yidhaahdo kitaabka saxiixa dhexdiisa waxay keenaysaa sixo saxiix inay yihiin waxaan ilaa iyo cidda tacliiq uu ku socdo masalan haddii uu yidhaahdo qaala cataa ilaa cataa sixo haddii uu yidhaahdo masalan qaala abuu hurayra ilaa iyo cidda uu ka tacliiqiyey sixay keenaysaa laakiin waxaa la fiirinayaa marka rijaasha ka sii korayso ayb ayb qaybkan marka uu ku keeno siiqatu tamriid ahaan oo wayudkaru iyo wayurwaa iyo kuwa uu dhahayana faqad yakuunu saxiixan calaa shardi gayrihi waqad yakuunu xasanan saalixan lilxujati waqad yakuunu daciifan laa min jihati qadxin fii rijaalihi bal min jihati inqiطaacin yasiirin fii isnaadihi waxa uu yidhi kuwa wayurwaa iyo wayudkaru ou dhahayana inay waxaa dhici karto saxiix yihiin laakiin calaa shardi hayrihi saxiix ku yihiin waxaa dhici karta inay xasan ay yihiin la xujaysan karo waxaa dhici karta daciif inay yihiin laakiin dacfi dhow oo aan aad u sii darnayn ayb waa kuwa uu ku keeno wayudkaru iyo wayurwaa iyo wax lamidkaa uu yidhaahdo kitaabka markaan ku dhex jirnana waa sheegsheegi doonaa ibnu xajara baraaruji doona kuwa inqiaaca yasiirka oo ku jiro waxaa ka mida weliba haddana uu jasmiyey wa qaala taawuus qaala mucaad bnu jabal liahli اlyaman iituunii bicardi hiyaabin khamiisin aw labiisin fi sadaqati makaana ashaciiri wadurati ayb sidaasuu yidhi isnaadku marka ilaa taawuus waa saxiix laakiin taawuus mucaadka uu ka warinayo kama maqlin fa ina taawuusan lam yasmac min mucaad calaa dalika marka inqiaac yasiira ku jira laakiin wuxuu u badan yahay kuwa majsuumada ah badankood waxaa weeyaan waa saxiix kuwan markaa siiqatu tamriidka uu ku keenaa dhici karta in daciif lagu arko siiqatu tamriidka laa tustafaadu minha sixatu wax sixaa lagama faa'iidaysta iyada laakiin inay saxiix tahay waa dhici kartaa daciifna waa noqon kartaa xasanna waa noqon kartaa kuwan siiqatuljasmigana saxiix ay u badan yihiin marmar waa dhici kartaa kuwa aan shuruudiisa waafaqsanayn oo dacfi yasiira uu ku jira inay soo galaan sida kii aan miaalinay waa suurtagal wa ama almawquufaat kuwa mawquufaadka ah fa inahu yajzimu minha qaanuun uu leeyahay marka meeshaan fiiri hadda waxaan ka soo hadlaynay mucallaqaadka marfuucaadka ah mucallaqaad aan marfuuc ahaynaa jiro saxaabi ama taabici ku eg kuwaas marka wuxuu leeyahay ibnu xajar wa ama almawquufaatu fa inahu yajzimu minha wuxuu ka jasmiyaa bimaa saxa cindahu wixii agtiisa ku ansaxay walow lam yakun calaa shardihi shardigiisaba yaanu waafaqsanaanina waa iska jasmiyaa walaa yajzimu bima kaana fii isnaadihi dacfun aw inqiaacun wax allaale wixii mowquuf ah oo sanadkiisa inqiaac ku jiro ama isnaadkiisu dacfi ku jira ma jasmiyo ilaa xaysu yakuunu munjabiran ima bimajii'ihi min wajhin aakhara wa ima bishuhratihi canman qaalahu in dacfigiisa ou kabmaayo oo xasan ou noqon kara maahane ama wax markaas yacnii qofkaas laga warinayo saxaabiga ama taabiciga inay ka shuhrowday layska ogyahay inuu yahay maahan isku soo duubduub marka mucallaqaadka wixii marfuucaad ah ibnu xajar siiqatuljasmi haddii uu ku keenana waxaa laga faa'iidaystaa sixo waxaa dhici karta inuu meel kale ku keeno kitaabka iyadoo mawsuul ah mararka qaarna inaanu ku keenin baa dhici karto sixo laga faa'iidaysto marmarna isagoo siiqatuljasmi ku keenay ayaa laga yaabaa inqitaac yasiira inuu soo galo kuwa siiqatu tamriidkana iyada laa tustafaadu minha sixatu laakiin qad takuunu yanii inay saxiix ahaatana waa laga yaabaa xasan inay noqoto daciif inay noqotona waa suurtagal mawquufaadka uu tacliiq ahaanta ku keenana qaala abuu hurayra qaala cataa oo kale marka uu leeyahay iyaga wuxuu ka jasmiyaa wixii saxiix agtiisa ka ah mowquuf agtiisa aan saxiix ka ahayn siiqatuljasmi ma ku keenayo ilaa mashhuur inuu yahay kalaamkaas sheekhaas ama saxaabiga laga warinayo agtiisa inuu ka shuhrooba ma ahane mucallaqaadkaasna imaamu lbukhaari uu kitaabkan ku keenay saxiixa ibnu xajar wuxuu ka alifay kitaab layidhaha takhliiqu tacliiq oo mabuuca shan mujalad ah wuxuu tatabucay ibnu xajar ou raacraacay mucallaqaadkan iyagoo marka wuxuu keenay mawsuulaad ah meelihii lagu wariyey iyagoo musnado ah ayuu aad u dabagalay halkaasuu marka ku sheegay duruqda la xiriirta mowduucaas ayb baxi kale waxaa weeyaan iiraaduhu almawquufaat mucallaqaad waa ka baxnay mararka qaar baaba kitaabka wuxuu ku keenaa axaadiis mowquuf ah muxuu ka wadaa marka taasna ayb wainamaa yuuridu maa yuuridu min almawquufaati min fataawa asaxaabati wataabiciina wa min tafaasiirihim likaiirin min alaayaati cala طariiqi اlistinaasi wاltaqwiyati lima yakhtaaruhu min almadaahibi wuxuu leeyahay marka asxaabta fataawadooda markuu keenayo ama taabiciintii fataawadooda ama taabiciinta ama saxaabadiiyo xadiid fasiraya kelmad xadiid ku jirta iyagoo fasiraya iyo marka uu keenayo wuxuu u keensadaa inuu weheshado wataqwiya waxaa kaloo u keensadaa inuu ku xoogeeyo limaa yakhtaaruhu min almadaahibi madhabka uu rabo inuu doorto ayuu ku xoogeysanaya maalan maslak mas'ale ayuu si ku tegey madhabaa isaga la raajaxsanaaday fatwo saxaabiyuu keenaya fatwada saxaabiga oo mawquuf sababta u keenay waa maxay inuu isku xoojiyo isaga madhabkiisa uu ku xoojiyo waa ku arki doonaa marar badan isagoo keenaya fataawadii saxaabada iyo a'immada fataawadooda lima yakhtaaruhu min almadaahibi ayb lilmasaa'il alatii fiiha alkhilaafu bayna ala'immati faxiina idin yenbagii an yuqaala marka waxaa habboon in la yidhaha buu leeyahay jamiicu maa yuuridu fiihi ima an yakuuna mima tarjama bihi ow mima tarjama lahu wax allaale wixii bukhaari uu soo aroorinayo ama waa wax uu wax ku tarjumanaayo ama waxuu wax ugu tarjumayo maa yutarjimu lahu waa wixii wax loogu tarjamayo xadiidkii yaa noqonayo maa yutarjimu bihina waxa uu tarjamada ku dhex isticmaalayo ayb waxyaabahaasay marka u qaybsamaan ayb baxi kale waxaa weeyaan marka taqdiicuhu lilxadiidi waاkhtisaaruhu wa faa'idatu icaadatihi lahu fi اlabwaabi wa takraarihi xadiidka uu kala googoynayo hal xadiid buu kala googoynayaa qaybna meel qaybna meel kale qaybna baab kalu geynaya wakhtisaaruhu xadiidka inuu soo gaabiyo intii uu ka rabo keliya uu ka soo qabto wa faa'idatu icaadatihi lahu fi alabwaabi wa takraarihi mararka qaarna hal xadiid inuu dhowr baab ugu soo celceliyo takraarkaa faa'iidadiisu maxay tahay horta takraarna ma tahayba iyada laftirkeeda soo celcelin ma tahay mase maaha ayb qaala ibnu xajar ibnu xajar waxau yidhi qaala alxaafidu abulfadl muxamed bnu طaahir almaqdisiyu fiima rawaynaahu canhu fii juzءin samaahu jawaabu اlmutacanid abulfadl muxamed bnu طaahir almaqdisi kitaab uu alifayoo juz uu alifa layahaa jawaabu اlmutacanid waxa uu ku yidhi iclam ana albukhaariya raximahu اllahu kaana yadkuru اlxadiida fii kitaabihi fii mawaadica bukhaari wuxuu ahaa inuu xadiidka kitaabkiisa ku sheegayo meelo badan dhexdooda wayastadilu bihi fii kulli baabin biisnaadin aakhar laakiin markuu xadiidkan kitaabu salaad ku sheegay kitaabu siyaamna uu ku keenay kitaabuljihaadna uu ku keenay maalan saddex meel markuu ku keenay hal sanad ma soo celcelinayo haddaad fiiriso waxaad arkaysaa inuu dhowr sanadkii kitaabu salaad iyo sanadka kitaabu siyaam iyo sanadka kitaabuuljihaad saddex sanadoo kala duwan ma la dhihi karaa marka xadiid lagu soo celiyey mukarar mau noqonaya mase mukarar maaha ma ahan mukarar sanaaca alxadiidiya mukarar lama dhaho taasoo kale maxaa yeele xadiidku haddii isagoo saxaabi kale uu keenay mar kalena saxaabi kale mar kalena saxaabi kale saddex xadiiday xisaaban yihiin waa la tirina marka tirada waa ku jira laakiin waxaa laga yaabaa inagu inuu laleeyahay kusoo celcelis bukhaari xadiid waa kusoo celceliyaa mukarar marka ma aha wayastakhriju minhu bixusni istinbaatihi waxuu kala soo dhexbaxayaa marka uu wax ugala soo dhexbaxayaa istinbaadkiisa wanaagsan wa khasaarati fiqhihi iyo fiqhigiisa ballaaran aadka u badan macnan ayuu kala soo baxayaa yaqtadiihi albaab baabka uu keenayo aladii akhrajahu fiihi wa qalla maa yuuridu xadiidan fii mowdicayni biisnaadin waaxid waxaa yar buu yidhi laba meel inuu hal xadiid ku soo celiyo bukhaari oo hal isnaadna leh ayb iyo walafdin waaxid ama lafdi hal ah xataa haddii isnaadku mid uu yahay alfaadu kala duwanaadaan laba xadiis waayo wainamaa yuuriduhu min ariiqin ukhraa limacaanin nadkuruhaa buuwuxuu marka ugu soo celceliyaa ama ugu soo arooriyaa ariiq kale uu ugu keenayaa macaani aan sheegi doonno macaanidaa marka waxaa ka mida buu yidhi fa minhaa annahu yukhariju alxadiida can saxaabiyin uma yuuriduhu can saxaabiyin aakhara wاlmaqsuud minhu an yukrija alxadiia can xaddi اlgharaaba an yukhrija alxadiida can xaddi اlgharaaba marka ulajeed buu leeyahay xadiidkiibuu keenayaa haddana dariiq kaleu ku keenayaa xadiidkiibuu qaraabada ka saaray marka qariibnimadii waa ka baxay casiiz uu noqday markuu ugu yeeriy wa minhaa anahu saxaxa axaadiida calaa hadihi alqaacida yashtamilu kulu xadiidin minha calaa macaanin mutagaayiratin fayuriduhu fii kuli baabin min ariiqin ayri ariiqi lwal hayri ariiqi اluulaa macaani kalena waa ku jiraayo axaadiid ou sidaas ku saxiixiyey ayaaba jiro noocaas qaabkaasna wa minha axaadiidu yarwiihaa bacdu ruwaati taamatan wa yarwiiha bacduhum mukhtasaratan fayuriduha kamaa jaaءat liyusiila shubhata can naaqiliha iyadana mas'alo kaloo muhima wa celcelinta mararka qaar waxaa keenayso meelna waxaa laga yaabaa ruwaadda qaarna xadiidkoo taama inay wariyeen kuwana isaga oo mukhtasar ah labadii meel marka kii mukhtasarkaana marow keenaya baab baabka dambena isagoo xoogaa marka wax ku daran yihiin ayuu keenayaa si uu u zuuliyo shubhada oo uga tiro dadka axaadiista soo naqliyey wa minhaa ana aruwaata rubama اkhtalafat cibaaraatuhum faxadata raawin bixadiidin fiihi kalimat taxtamilu macnan waxadata bihi aakharu facabara can tilka alkalimati bicayniha bicibaaratin ukhraa taxtamilu macnan aakhara fayuriduhu bituruqihi idaa saxat calaa shardihi wayufridu likulli lafdatin baaban mufradan kalena iyadana waa mas'alo kaleo uu muhim ah wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa ruwaadda xadiidka inay tasaruf ku sameeyeen oo raawina inuu lafdi xadiidkan ku keenay lafdigaas macnou ixtimaalayaa raawi kalena xadiidkiibuu wariyey lafdi kalou ku keeno kii ka agdhow macno kale ixtimaalayo mas'alo kaleo fiqi laga faa'iidaysan karo labadii lafdi marka ee halkii xadiidu ahaa ayuu laba baab ku kala isticmaalayaa oo lafdiga uu keenayo u kala baabaysanayaa marka ma faa'iide fiqhia marka ila alfaadda dalaalay leedahay alfaadu dalaalay leedahay lafdigan waxaa laga yaabaa dalaalada oo wato macno fiqiya ku xiran lafdigan haddii si kale loo dhigana lafdi kaleo ku dhow lagu keeno macno kale fiqhi inuu ku xirmaa laga yaabaa labadii macnee fiqhiga mar haddiiba saxiix kanna uu yahay kanna saxiix yahay labadii macnee fiqiga laba baaba uga kala faa'iideysanaa bukhaari laba tarjamo uga faa'iideysanaya ayb wa minhaa axaadiidu tacaarada fiiha alwaslu waalirsaal axaadiid waxaa jiro bacdi ruwaadna ay mowsuul ku wariyeen bacdi ruwaadna ay irsaal ahaan u wariyeen ayb oo laysku khilaafay wa rajaxa cindahu lwaslu agtiisana marka waxaa ka raajix noqday wasligii wa rajaxa cindahu lwaslu agtiisa marka mowsuulkii baa raajix ka noqday factamadahu waa cuskanayaa marka kii mowsuulka ahaa riwaayadii kaloo mursalada ahaydna waa keenaya saxiixii buu ku dhex keenaya wa awrada alirsaala irsaalkiina waa keenayaa munabihan calaa annahu laa ta'hiira lahu cindahu fi lwasli maxaa loogu soo celiyey iyadoo mowsuulaaba lahaayaa ma la dhahaayo kii mursalada ahaydna waa keenayaa si uu u baraarujiyo mursalkan inuusan cillo u noqon karin mowsuulkii marka waxa meesha laysaga qoray keliya maaha faa'iida ku jira iyo macna ayb wa minha axaadiidu tacaarada fiiha alwaqfu waalrafcu waalxukmu fiiha kadalika axaadiid ruwaaddu isku khilaaftay qaarna ibnu cumaray ku joojiyeen kuwana nebigay gaarsiiyeen mowquufii marfuuca laysugu khilaafay bukhaari marka marfuucii baa raajix agtiisa la noqday waa keenay mowquufkiina waa daba dhigeen mowquufkan marka muxuu u keenay ma la dhahayo wuxuu u keenay in aadan ku sirmin oo aadan u arkin mowquufkan maadaama uu jiro amaa riwaayada marfuucada cilla ku jirta inaada isdhihin taas iyo tan labada waa qoraya wa minha axaadiidu zaada fiiha bacdu ruwaati rajulan fi lisnaadi wa naqasahu bacduhum fayuriduha cala alwajhayni xaysu yasixu cindahu ana araawiya samicahu min shaykhin xadaahu bihi can aakhara uma laqiya alaakhara faxadaahu bihi fakana yarwiihi cala alwajhayni mararka qaar waxaa jira raawiga xadiid buu wuxuu ka maqlayaa sheekhii sheekh buu ayuu ka maqlayaa can shaykhin aakhar sheekhii kore ayuu haddana la kulmayaa maalan isagiina waa ka dhegaysanaya xadiidkan marna sheekhiisa waasidou uga warinaa marna toosu uga warina labadii dariiqba bukhaari waa warinaa marka waa keenaya mukarar miyaa mukarar ma aha si uu kuu tuso waa dhici kartaa sheekhan marna inuu sheekhiisa toos uga maqlay xadiidka marna in looga sheegay labada xaalad inay jiri karto labadii xaaladood buu marka kuu dhigayaa qaababkaasaa marka keenaysa asbaabta oo wax u soo celceliyo wax la malaynayo in celcelis ay tahay laakiin fil xaqiiqati aan celcelis ahayn taasoo kale keenaysa mararka qaarna waxaa laga yaabaa meel inuu ku sheegay sanad mucancan ah meel kalena sanadkii oo musaraxun bitaxdiid isagoo inuu keeno waa laba faa'iido waay marka mukarar waay ma la dhihi kara cancanada iyo yacnii midda dambo taxdiidka uu ku keenay waa laba kale bedelanoo faa'iido dheeraaday wadataa taxdiidka ayuu wataa ayb amaa xadiidka soo gaadintiisa iyo qaybta uu ka soo qaadanaya waa wax ku xiran baabka uu markaa rabo inuu ka hadlo ama uu joogo baxi kale waxaa weeyaan taraajimta imaamu lbukhaari kitaabkiisa awalan kutubta xadiidka taraajimta loo sameeya taraajim waxaa layidhaha xadiidka intaan la gelin kitaabu kada baab kada tarjamo way tarjamada marka culammada qaarkoodna wax taraajima maba sameeyaanba axaadiid unbay isdabagelayaan kuwana taraajimay sameeyaan alimaam muslim oo kale kitaabkiisa wax abwaaba uma samaynin kitaab kutub bis buu sameeyey kitaabu salaah buu dhahayaa xadiid buu qabanaya abwaabta marka waxaa u sameeyey alimaamu nawowi abwaabtan marka saxiixu muslimka nawowi alimaamu nawowi baa sameeyey dad marka waxaa arkaya kitaabka muslimka u akhrina markaas wuxuu leey qaala alimaamu muslim baab kada wa kada buu leeyay ma dhihin imaam muslim baabka alla waa inuu yidhaha qaala alimaamu nawowiyu baabun kada wa kada buu yidhi kutubta laakiin waxaad dhihi kartaa qaala alimaamu muslim kitaabu salaa kitaabu liimaan wahaakada bukhaari isagu marka kutubta iyo abwaabta kulle isagaa sameeyey kutubta iyo abwaabtaba isagaa sameeyey taraajimtaa marka saxiixulbukhaariga ku sugan aaday muhim u tahay in la fahmo wuxuu leeyahay bacdi alfudalaa oo a'immada ka mida waxay dhaheen fiqhu lbukhaariyi fii taraajumihi bukhaari fiqigiisa wuxuu ku dhex jiraa taraajimtiisuu ku dhex jiraa facalaa haadaa marka taraajimta saxiixa lagu dhex sheegay ahmiyad weynay leedahay marka dhinacyo badan bayna ahmiyad ka leedahay ayb dhinaca marka waxaa laga fiirinayaa marka madhabka bukhaari ou qabo masalada ka qabo waa laga fiiriyaa dhinac kale waxaa weeyaan tarjamadan iyo baabka iyo xadiidka maxaa ka dhexeeya tarjamada iyo xadiidka maxaa calaaqo ka dhexeeya waa inaad calaaqadooda haysa hadaada calaaqadooda haynin kitaabka ma fahamsanid ayb waa iska akrinaysaa waa iska tarjumaysaa kitaabka ayb taana marka waa ku jirtaa taraajimtan marka culummo badan baa marka aad ugu khaldantay baab iyo tarjamo yacnii tarjamo iyo xadiid aan islahayn ama si u dhib badan inay soo saaraan intay ku dhib badatay mararka qaarkood ibnu alimaamu albukhaari baa laga yaabaa inay yidhaahdaan meeshaas waa ku gafay iyo meeshaan sidaan inuu ka dhiga ma ahayn iyo haddii aad kutubta raacraacdo shuruuxdan waxaad arkaysaa meel uun maqse inuu leeyahay imaamu albukhaari oo isaga uu makhraj leeyahay ayb qofkii marka aan aad u fiirinin waa ku wareera xaafidku marka muqadimada fatxulbaariga wuxuu ku yidhi sidaan taraajimta markuu ka hadlaya bukhaari walnashrac ilaana fi lkalaami calayha taraajimta aan galna uu yidhi hadheertaan walnubayin maa khafiya calaa bacdi man lam yumcin innadara aan fiirinna buu yidhi aan caddayno wixii ka qarsoonaaday dad badan oo aan aad wax u fiirinin buu yidhi factarada calayhi oo imaamu albukhaari ictiraaday ictiraada shaabbin girin yacnii nin dhallinyaro ah oo kadsoon ama yacnii aan wax badan ogeyn siduu wax u ictiraado oo kale oo ictiraadaya calaa shaykhin mujarib sheekh wax jarribay oo khibrad dheer leh nin dhallinyaroa oo nin sheekhu khibrad dheer leh ictiraadayoo kale sidiisa wax u ictiraaday ayb wa awradahaa iiraada sacdin sacad siduu wax u arooriyeyna u soo arooriyey wa sacdun mushtamilun maa haakadaa tuuradu yaa sacdulibilu saasuu yidhi waa marka qof aan sanaaco waxba ka aqoonin markuu sanaaco aanu aqoonin dhex galo ayay ugu maahmaahaan ama ay u soo qaataan owradaha sacdun wa sacdun mushtamilun maa haakadaa tuuradu yaa sacdulibilu sacad baa arooriyey isagoo marka dhar wasacdun mushtamilun isagoo maryo ku duuduuban ayuu geeli arooriyey maa haakadaa tuuradu yaa sacdu libilu markaasuu wuxuu yidhi sidaan geela looma arooriyo sacdilaa an qaala marka ilaa uu ka yidhi walnadkur daabitan yashtamilu calaa bayaani anwaaci taraajimi fiihi daabit koobaya anwaacda taraajimta bukhaari aan samaynu yidhi marka aan sheegna wa hiya daahiratun wa khafiyatun taraajimta bukhaari iska jir kuwana waa iska daahiro waa wax muuqda oo tadaabuqa ka dhexeeya mudaabaqada xadiidka iyo baabka waa helaysa waa sahal kuwana waa khafi oo kuwaas khafiga abaa u baahan istimbaaq ama adaahiratu falaysa dikruha min qaradina hunaa midda iska daahirka ujeedkeenna maaha buu yidhi wahiya an takuuna tarjamatu daallatan bilmuaabaqati dalaalatu mudaabaqa inay tarjamada wax ku tusto limaa yuridu fii madmaniha wa inamaa faa'idatuha aliclaamu bima warada fi dalika albaabi min gayri ictibaarin limiqdaari tilka alfaa'idati kaan yaquula hada albaabu aladii fiihi keyta wa keyta ow baabu dikri اdaliili cala alxukmi alfulaaniyi maala waa iska caddaha kuwaas waqad takuunu tarjamatu waxaa la arkaa tarjamadu inay noqoto bilafdi lmutarjami lahu shayga loo tarjumaayo lafdigiisa inay ku timaado yacnii xadiidkii iyo tarjamadii tarjamadiibaa waxay noqonaysaa qayb xadiidkiiba ka mida ama xadiidkii laftirkiisiibu tarjamo ka dhigan ow bacdihi ama qayb ka mida ow bimacnaahu ama macno la macno ah wa hada fi lgaalibi qad yaatii min dalika ma yakuunu fii lafdi tarjamati ixtimaalun liakara min macnan waaxid midda macaanida ku saabsan marka taasu ah midda la rabo in laga hadlo wuxuu leeyahay waxaa laga yaabaa qad yaatii min dalika maa yakuunu fii lafdi tarjamati tarjamada lafdigeeda baab kada wa kada markuu yidhaahdo waxaa laga yaabaa tarjamada dhexdeeda inuu ku jiro ixtimaalun ixtimaal liakara min macnan waaxid tarjamadii hadalkii uu ku sheegay yaa laga yaabaa in dhowr macno muxtamal ay ku tahay fa yucayinu axad alixtimaalayni ixtimaalaadkii ku jiray labadii ixtimaal mid ka mida ayuu ku cayinayaa bimaa yadkuru taxtaha min alxadiid maalan hadda tarjamada iyo xadiidka yaa caamsanna tarjamada caamsan tarjama ayuu samaysanayaa tarjamadaas marka laba ixtimaal ama saddex ixtimaal ama afar ixtimaal baa ku jirta waxaa laysdhihi karaa amay sidaan tahay amay sidaan tahay amay sidaan tahay amay sidaan tahay sida ay tahay marka isaga xadiidkaa sheegaya xadiid buu kuu keenayaa afartii ixtimaal mid ka mida waafaqsan waxay uu marka rabay xadiidkii baa ka fahmaysa mid waa saas tarjamadii baa marka hadda ixtimaalka uu ku jiraa xadiidkii baa ixtimaalka bixinaya oo meesha ka baabi'inayo zuulinayo hunaa marka alixtimaalu waaridun fi tarjamati waaltacyiinu bimaa yaktubu taxta tarjamati waqad yuujadu fiihi maa huwa bilcagsi in la arkana waa dhici karta cagsigu muxuu noqonaa marka xadiidkiibaa waxaa muxtamal ah xadiidkiibaa laga yaabaa ixtimaalaad badan inay soo gasho shan lix labo saddex ixtimaal baa ku jirta kee marka sax ah ixtimaalaadkaas tarjamadaa marka caddaynaysa ayb wqad yuujadu fiihi ma huwa bilcagsi min dalika bian yakuuna alixtimaalu fi lxadiidi waaltacyiinu fi tarjamati tarjamadaa tacyiinka uu ku jiraa xadiidkana ixtimaalkiibaa ku jira wاtarjamatu hunaa bayaanu lita'wiili dalika alxadiid tarjamadii marka maxay noqone xadiidkaasayba fasir u tahay ayb naa'ibatan manaaba qowli اlfaqiih tarjamada marka waxay ka joogtaa booska ninka faqiiha ou dhahayo almuraadu bihada alxadiidi alcaam almuraadu bihada alxadiidi alcaami alkhusuusu fuqahada iga saasay u hadlaan maalan wuxuu ku leeyahay xadiidkan caamka muraadka laga leeyahay waa takhsiis khusuus waay waxaana lagu khasisay waxaayo waxaabuu ku dhahay bukhaari marka kaanahu asoo saas dhahayoo kale wa xadiidkiibaa caam ah tarjamadii baa marka tacyiin samaynaysa ow bi hada alxadiidi alkhaasi xadiidkan khaaska ah khaaskaas looma muraadayo cumuum baa ku jira buu dhahayaa maalan ow bihada alxadiidi alkhaasi alcumuum weeyaan ujeedkiisa ayb ishcaaran bilqiyaasi maxaa cumuumka marka maxaa loo dhahayaana oo khusuuska loogu dayn waayo wuxuu dareensiinayaa marka qiyaaska liwujuudi alcilati aljaamicati xukunka cumuumkan ku jiro iyo kan hadda qisadan khaaskaa ku jirana ciladaa ka wada dhexayso cila hal cilay leeyihiin marka waa lays haleeshiina marka tarjamadii inay iyada wax cayintaa la arkaa oo ay xadiidkii marka ishkaal uu soo galo ama xadiidkiibaa kelmad hariiba ku jirto ama xadiidkiibaa waxaa ku jira marka wax macno qumuud yaa xadiidkiibaa macno qarsoon baa ku jiro tarjamaduu ku caddaynay wuxuu yidhi marka waxyaabaha sidaanoo kale ah huwa mucdamu maa yushkilu min taraajimi hada alkitaab waxyaabaha kitaabkan taraajimtiisa ee ishkaalka keenayana badanaa sida noocyadan dambe wey walihaada ishtahara min qowli jamcin min alfudalaa'i fiqhu lbukhaariyi fii taraajimihi maadaama isaga wixii fuqahadu ay sheegi lahaayeen uu baabka ku dhex sheegto ayaa sidaan loo yiri buu leeyahay ayb inta badanna wuxuu sidaa yeelaa markuu xadiid mas'alada kala saaraayo oo shardigiisa waafaqsan markuu waayo shardigiisa xadiidka ku jiraan oo xadiid muxtamala ou noqdo markaas waa marka uu tarjamada la soo baxo marka wa kaiiran maa yutarjimu bilafdi listifhaam bukhaari taraajimtiisa waxaan ku arki doonnaa qaybo badan su-aal camal maalan wuxuu leey baabun hal yakuunu kadaa buu leeya hal yakuunu kadaa waxaasi waxaas ma ahaanayaan tarjamadii baa waxay noqonay sifhaam ayaa ku jira marmar sidaasuu yeela muxuu saa u yeelayaa mas'aladaa laysku khilaafsan yahay inuu xugun jasmiyuu diidayaa marka culamada qaarna waxay dhaheen fuqahada ayuu wuxuu u deeyey iyaga istimbaadaadkoodii nin walbaa bal inuu fiiriyo xadiidkan iyo wax munaasab ku ah xugun baa uga soo baxaya hadhow marka ayb mararka qaarna waxa uu yeelaa wa kaiiran maa yutarjimu biamrin daahiruhu qaliilu ljadwa mararka qaar tarjamadiisu waxay noqonaysaa wax wax qofka uu isleeyahay war waxaan maxaa macno oo ku jiro isleeyahay waxan waaba iska caadibu wax tarjamo laga bixiyaba maahan buu isleeyahay waxyaabaha qaarkood laakiin isaga macnuu ka wata maxaa ka mid a taas kitaabu salaah bukhaari wuxuu ku yidhi baabun qowlu rajuli ama baabu qowli rajuli maa sallayna baabu bayaani xukmi qowli rajuli ninka hadalkiisa xukunka ku jira caddayntiisii u baab yahay uu dhahaayo maa sallaynaa ma tukanin annaga hadaa fiirisa marka tarjamadanada ma tukanin maxaa ku jira xugna laisleeyahay muxuu yani maxaa looga tarjamtayo maxaa mas'ale fiqi ah ku jiro iyou qofku isdhihi karaa laakiin sidaas ma aha fa inahu ashaara bihi ila araddi calaa man kariha dalika bacdi salaf ayaa laga yaabaa inay kahdeen oo yidhaahdeen maa sallaynaa in la dhaho waa laga fiican yahay nimankaasu marka radina in la dhihi karo karaaha aynan ku jirno bayaaninasaga marka meel kaleo ka hadlaya ama baabu qowli rajuli faatatna salaa baabaysan qofka hadalka qofka dhahayo salaaddii baa naga tagtay waxaa isleedahay wax macnaa kuma jiraan isleedahay laakiin macnaa ugu jiro wuxuu radinayaa ama uu naqdinayaa bacdi ahlilcilmi oo iyagu sidaas in la dhaho karaaha uu arkay ayb wa kaiira maa yutarjimu bilafdin yuumiu ilaa macnaa xadiiin lam yasixa calaa shardihi ow yaأtii bilafdi اlxadiidi aladii lam yasixa calaa shardihi sarيixan fi اtarjamati ka qowlihi baabun inaani famaa fowqahumaa jamaaca mararka qaarna xadiid buuba tarjamo ka dhigana xadiidkaas waxaa laga yaabaa shardigiisa kitaabkan inuunan ahayn marka tarjamo uu isticmaalaya tarjamo ahaan sida baabun inaani famaa fowqahumaa jamaaca saas oo kale ayb taraajimtiisu marka adu macaanidaasay leedahay waqad jamaca alcalaamatu naasiruddiin axmed ibnu lmunayir ibnu lmunayir ayaa loo akriyay ibnu lmuniir dad u akhrinaya arkaysaa ibnu lmuniir maaha ibnu lmunayir ayaa la yidhaha laba waaye midna waa naasir ibnu lmunayir aa la yidhaha midna zayn ibnu lmunayir walaalay ahaay khatiibu liskandariya ayuu ahaa naasir ibnu lmunayir labadoodana bukhaariga shuruuxay ku leeyihiin shuruuxda markaan ka hadlayna ugu tegeyna waqad jamaca alcalaamatu naasiruddiin axmed ibnu lmunayir khatiibu liskandariya min dalika taraajimta bukhaari wuxuu ka jamciyey arbaca miati tarjama afar boqol oo tarjumo ayuu kitaab ka qoray say isu waafaqayaan taraajimta iyo xadiidka ku hoosya watakalama calayha walakhasaha alqaadi badruddiin ibnu jamaaca ibnu jamaaca ayaa khulaaseeyey kitaabkaas waxna ku dardaray labada kitaab waa matbuuc midkan ibnulmunayir waxaa la yidhaha almutawaari calaa taraajim albukhaari waa kitaab yaro xajmigiisa intaasoo kale la egemidkan kalena marka taraajim albukhaari ayaa la yidhaha badrudiin ibnujamaaca matbuuc dabada dambe waxaa uga daabacan oo ku xigto weliyullaahi dahlawi isagana taraajim bukhaariga uu sheeg sheegayaa jira ayb watakalama calaa dalika aydan bacdu almaghaaribati xaafidku wuxuu yidhi culamaau lmaghaariba qaarkoodna taraajimtan bukhaari bay wax ka qoreen wa huwa moxamed bnu mansuur ibnu xamaamata sijlamaasiy imaamkaas taraajimta bukhaarigu wax ka qore walam yukfir min dalika laakiin ma badinin ayb bal jumlatu maa fii kitaabihi naxwu miati tarjama kitaabkiisa waxa ku jiro boqol tarjama wa samaahu wuxuu ku magacaabay fakka akhraadi albukhaariyi almubhama fi ljamci bayna alxadiidi watarjama ayb watakalama ayضa calى dalika zaynuddiin caliy bn lmunayir ahu lcalaama naasirdiin naasirdiin ninkii naasirdiin walaalkiisna wuu ka hadlay ayb fii sharxihi cala lbukhaariyi markuu bukhaariga sharxaya ibnu xajar wuxuu yidhi wawaqaftu calى mujaladin mujalad baan dul istaagay buu yidhi min kitaabin kitaab ismuhu magaciisu uu yahay tarjumaanu taraajim taraajimta tarjumaankooda labi cabdillaahi bni rushayd asibti ayb sibta marka waa meel ku taalo marocco ka mida ayb sibta ayaa la yidhaahdaa isbaanishkaa haysta waana dhulka maroccoyna ku dhex jirtaa yashtamilu calaa hada almaqsadi maqsadkaas ujeedkaas kitaab koobaayo ayuu qoro tarjumaan taraajim la yidhaahdo wasala fiihi ilaa kitaabi siyaam uu la gaaray ilaa kitaabu siyaam buu gaaray walow tamma ibnu xajar marka wuxuu yidhi hadduu taam noqon lahaa lakaana fii gaayati alifaadati faa'iideynta yoolkeedu ahaan lahaa meel yacni faa'iido badan baa laga gaari lahaa laga heli lahaa wa inahu lakaiiru alfaa'idati maca naqsihi isagoo nuqsaanta ay ku jirtoon dhammaystirnayna waa faa'iido badan yahay balse ay tahay ayb taraajimta marka bukhaariga kuwayaalkaasaa ka hadla ayb alkutub allatii yani takhdimu saxiixa albukhaariyi baxdi kale waxaa weeyaan kutubta u adeegto kitaabkan bukhaariga saxiixu lbukhaariga qofka kitaabka hadduu daraaseynayo waqtigiisa inuu siiyaa oo uu kutubtan bukhaariga u khidmaynaysa uu la socdo darsiga uu qaato waxaa ka badan inta faa'iidada uu ka helayo waxaa ka badan inta asaga hadduu dadaalo uu heli karo marka kutubta laga helayo fawaa'iddaas oo kitaabkan bukhaariga u khidmaysay baan wax ka tilmaami doonnaa rijaashiisa alkalaabaadi kitaab rijaal lbukhaari buu leeyahy rijaalu saxiix lbukhaari ibnu cadiy aljurjaani wuxuu leeyahy kitaab la yidhaha taraajimu shuyuukhi albukhaariyi aladiina rawaa canhum fii saxiixihi shuyuukhda bukhaari oo saxiixa oo uga wariyey isaga ayuu kitaab yar ka qoray ibnu cadiy aljurjaani waa madbuucu kitaabkaas risaalo madbuuca ayb kutubta taqriibka iyo tahdiibka iyana waa ka helaysaa rijaasha bukhaariga dabcan shuruuxda kitaabkan laga qoray ashharuhum waa fatxulbaariga ibnu xajar ayb kan ugu shuhro badan waxaa weeyaan fatxulbaari sharxu saxiixi albukhaari lilxaafid abilfadl axmed bni caliy bni xajar alcasqalaaniy ta'liifkiisa wuxuu bilaabay sideed boqol toddobiy tobanki wuxuu dhammeeyey sideed boqol afartan iyo labadii meeqa sana waa intaa marka sideed boqol toban iyo toddobadii buu bilaabay sideed boqol afartan iyo labadiina waa dhammeeyey shan iyo labaatan sana waa soo rubcu qarnin buu marka sharxa rubcu qarni qarni marka yani rubcu qarni wax badan waqti aad u badan sharxiisa marka dee qofba waxaa weeyaan qofku macrifada uu leeyahay ama cilmiga uu leeyahay baa waxay u soo saartaa nuqsaantiisa iyo jahligiisa iyo waxaa lagu ogaadaa qofka jahligiisa laftirkeeda macrifa lagu ogaadaa iyada ilaa qofka jaahilka sirfiga ah waxaa laga yaabaa inaysan waxba ka maqnaynba laakiin ninkii wax jarribay ama wax akhriyey mar walba isaguna uu isleeyahay warwaa nuqsaantiisa mar walba maalinba maalinta ka dambaysa oo caddaanaysa sideed boqol afartan iyo labadii culammadu waxay dhahaan sideed boqol afartan iyo labadii kitaabka waa dhammeeyey laakiin noloshiisoo kitaabka la socday mar walbaa wax unbaa wixii u muuqdo haddana waa kusii daraaya kitaabka marka waxaa la dhihi karaa ilaa uu ka dhinta waa wadayba sideed boqol konton iyo labadii u dhintay ayb wuxuu ku bilaabay markii hore muqadamadan hadiyusaariguu bilaabay dhowr sanoo waday waxaa laga dalbaday marka inuu sharxo kitaabka kitaabkii sharxiisii wuxuu ku bilaabay dariiqa imlaa oo kale ah mar walba qidca ayuu yeeri jiray akhrin jiray waa la sixi jiray usbuucii hal maalin ictiraadaad yaa jiray ictiraadaadka marka dad culamaad jooga marka kitaabka dhegaysanaya iyaga marka ictiraadaadka iyo wixii jiro iyo wixii qalada iyo waxbay soo diyaarinayan ictiraadaadkaa loo keenaya waa ka jawaaba marka ayb wixii marka in laga noqdo ay tahay ama qalad uga muuqdana meesha ka bixina cilmiga marka qaabka hadda culimmadan laftirkooda waa weyn oo xijaaz iyo qaabka ay cilmiga u akhriyaan xadiidka iyaga iyo ardayda waa isla wadaan daraasada ardadana kitaabka intay soo daalacdaanoo wax ka soo bixiyaanoo si fiican usoo fiirfiiriyaan ayay meesha imaanayaan wixii shaaqa ama qalada ama wixii ka dhacona waa ku baraarujiyaan wixii iyaga markaas ay ku saacidi karaano ama kutub ay iyagu arkeen ama kutub ay haayaanna waa u keenayaan kitaabkii marka khidma cilmiya ka soo baxaysa marka meeshalaakiin inaga xoogaa tarjama waxay naga noqotay culuumteenna waxay u badan tahay laqba bis kitaabkiiba haddii muddo lagu jiro waqtigiisa dheer u dhahay kitaabkashaqana ma haayo meelaha unbuu iska taagtaagnaan lahaamara halka xadiido u faa'iidaystaa u khayr badan ha iska dheeraada kitaabkan isaga lur kuma hayo labaatan iyo shan sanaa la soo waday maxaa looga tegi waaya maalinna marka ictiraadaadkaasu ahaa kitaabka marka wuxuu dhammaaday isagoo la saxayna sixiddii iyo akhriskii waa layskula waday hal maraa la wadaynaywaqad kaana katabahaa qaliilan qaliilan calaa ariiqati limlaa wa kulamaa tama juzun nasakhahu jamaacatun juz markuu dhammaado waa la qoraya wa kaana yaxtawii munaaqashaatin munaaqashaad bay ka koobneed xowlahu fii kulli isbuucin mara watajrii fiihi almucaaradatu walmuqaabalatu kaana yatawala alqiraa'ata alburhaanu bnu lkhadir ninkaasaa marka qiraa'ada akhrin jiray kitaabka wa kaana annaasu yacriduuna asilatahum asilooyinkooday keenayeen dadkana wa ictiraadaatihim iyo ictiraadaadkooda wa munaaqashaatihim wa kaana alxaafid ibnu xajar yatawala radda calayha isagana marka waa radin jiray waa ka jawaabi jiray ayb kitaabkiisa marka saas ugu dhammaaday wa bacda alihtitaami marka kitaabku markuu dhammaadayna xaflad weyn baa loo sameeyey wa unfiqa fiiha khamsumiati diinaar shan boqol oo diinaara lagu bixiyey xafladda shan boqol oo diinaar lacag badan waa dahab diinaarka dahab wa carada kitaabahu calaa kibaari ala'immati waalculamaa wuxuu u bandhigay kitaabkiisii a'immadii waaweyneyd ayuu u bandhigay markaas joogtay wa tuluqiya alkitaabu biqabuulin cadiimi nadiir kitaabka waxaa lagu qaatay marka qabuul isagoo kale aan la arag xataa ana alumaraa'a ishtarawhu biwasnihi min addanaaniir umaradii berigaas joogtay kitaabka miisaankiisaoo dahaba ayay ku gada jireen ayb wa kullu man jaaa bacdahu fa huwa ciyaalun calayhi qof walboo gadaashiisa yimidna isaga unba wax ka naqlinaan ayb wa sharxuhu marka sharxiisana waxaa lagu tirinaa mutawasit isaga laftirkiisa inuu aad u dheereeyo waa iska daayo ayb mudawal maaha sharxiisu miisaadka uu leeyahy waxaa ka mid a abwaabtan xadiidku hadduu dhowr meel ku soo noqnoqonayo wuxuu samaynayaa baabkaas fiqhiga calaaqada markaas laleh ayuu isaguna xoogga saaraya amaa xadiidka sharxiisa kale ee dhammaantiis in la sharxo wuxuu u ixaaleynaa meelahaas kale marka kitaabku siiqa marka qaab wuxuu u qoray aad uu yaab badanoo wixii markaas baabka uu tarjamada uga dhigtay bukhaariga ayuu ka xallinaa markaas inta kale wuxuu ku dhihi doonaa wasayatii sharxuhu mustawfan fii baabi kada meesha ay munaasabtoo la raadsanayharxiisaas marka meelahaasu kala aaday iyo aafaaqda sharaxaas markuu qoray kabacdi ayaa waxaa ictiraaday alxaafid alcayni cumdatulqaariga iskale ayaa ictiraadaad buu keenay allahu aclam ictiraadaad badankeed iska tahay xoogaa nooc tacasuba iyo nooc tanaafus camal ah ayuu wuxuu keenay ictiraadaad isagu marka cayni wuxuu samay jiray kitaabka ibnu xajar waa caariyeysan jireen ibnu xajarna waa ogaa waana u ogolaaday weliba burhaan ibni alkhadir ayuu ka caariyeysan jiray waxaa laga yaabaa sharaxiisa cumdatulqaariga safxo kaamila inuu kasoo guuriyo ibnu xajar safxa kaamila mararka qaar siduu yidhi saaxibu kashfi dunuun siduu tilmaamay haddana maca daalika ictiraadaad buu la raaraadsaday meelihii ictiraadaadkaasna waa ka jawaabay ibnu xajar kitaab laba mujallada oo layidhaha intiqaadu alictiraad yuu uga jawaabay ayb wixii ilaahay dartiis loola jeeda unbaa magac iyo qabuul ummaddu ilaahay dhexdooda ka yeesho sharaxa labaad waxaa weeyaan sharx ibni baaal ibni baaal sharxiisa isagana waa matbuuc abulxasan cali bnu khalaf ibni cabdilmalik ibni baaal ayaa la yidhaha almutawafaa sanata arbacin waarbaciina waarbaciimia aw sanata tiscin waarbaciina waarbaciimia xaafid ibnu xajar aad uga soo naqliyaa ibnu badaalkan sharxiisa in badanoona ayuu keenaa sharaxa ibnu badaalka sanaaca xadiidi kuma badna bal isaga sanad imaba ka hadlaba matniga unbuu soo qabanaya matnigaas ayuu fiqiga ku jira ka hadlaa weliba calaa ariiqati wuxuu uga hadlaa madaahibta waxay kala qabaan iyo waxyaabahaas aad uga hadlaa aclaamu sunan lilimaami alkhaaabi imaamu alkhaaabi macaalimu sunanka markuu qoray waxaa laga codsaday bukhaarigana inuu sharxo aclaamu sunan ayuu marka bilaabay inuu alifo ma dhammaystirin laakiin kitaabka kale sharxu ibni tiin ibni tiin isagana ibnu xajar waa badsaday qaala ibnu tiin ayaa aad ugu badan wa huwa alimaam cabdulwaaxid ibnu tiin assafaaqisi almutawafaa sanata xdaa cashirin wa sitti mia kitaabkiisaas marka wuxuu ku magacaabay almunjid alfasiix fii sharxi albukhaariyi saxiix kitaabkan marka aaduu xaafidka u cuskaday wax badanna waa ka soo naqliyey sharaxa kale waxaa weeyaan sharxu bni lmunayir naasir iddiin cali bni moxamed ibni lmunayir aliskandaraaniyi almutawafaa sanata hamsin wa tisciina wa sittimia sharax weyn waayo toban mujalad ah waxaa kaluu leeyahy almutawaari calaa taraajimi albukhaari waa sheegnay walaalkii zayn ibni lmunayirna xaashiye ayuu leeyahay ayb sharaxa kale alkawaakib addaraari ayaa la yidhaha alkawaakib addaraari waa matbuuc midkan zirikli siduu sheegay lilimaam shamsiddiin moxamed ibni yuusuf ibni caliy alkirmaani wuxuu dhintay dii waa sharax mashhuur oo mutawasit ah wuxuu aad ugu talax tegay ugu dheeraaday masaa-isha naxwiga ah inuu xal u helo iyo masaa-isha adag iyo alfaadda mushkilada qariibka ah riwaayaadka inuu dabdiyo rijaasha asmaa'dooda inuu dabdiyo axaadiidta daahirkeeda tacaarudka uu ku jira inuu jamciyo waxyaabahaas ku dadaalay taaliifkiisana wuxuu ku dhameeyey maka adduraru lkaamina ibnu xajar wuxuu ku yidhi fii akhbaari man fi qarni saabica yuu ugu tarjamaqarnigii sideedaad dadka joogay kitaabka uu ugu tarjama ee durarulkaaminaha wuxuu ku yidhi biannahu waqacat fiihi awhaamun kaiiratun maca ana sharxa mufiidun jiddan wuxuu yidhi isagoo faa'iido badan haddana awhaam baa ku dhacda awhaamtaa marka ibnu xajar kitaabuulxaj yay noogu imaan doontaa mid mid ah marka sanaacada xadiidiga iyo wax u badanna marka intuu wax sheegay baa marka xadiid bukhaari oo sanadkiisa qaybta hore intuu ka sheegay ayuu xadiidkii u booday bukhaari sanadka wuxuu ka dhammaystiray xadiidka markuu dhameeyey kabacdi ayuu sanadkii qaybtii dambena sheegay markaasuu kirmaani wuxuu yidhi qaybtan dambe qaybtaas hore waxba uma anfacaysa xadiidkana waa xadiid inqiaac waxbuu ku sheegay markaasuu ibnu xajar meesha uu ka yidhi waayo man ataa bigayri fannihi man takallama fii gayri fannihi ataa bi haadihi alcajaa'ib ninkuu yidhi ninkan kirmaani fannigiisa fanni aan ahayn luqada iyo waxaas aad ugu badnaa isaga fannigiisa fanni aan ahayn qofka ka hadla cajaa'ibtan oo kale la imaadaan laakiin faaiid badansu timaam kitaab kale sharax kale waxaa la yidhaha fatxu lbaari lilxaafid zayniddiin ibni rajab alxambaliyi ibnu rajab alxambali wuxuu leeyahay fatxulbaari isagana waa matbuuc sagaal mujalad isagoo ah riwaayada iyo diraayada waa jamcinayaan masaaisha fiqigana si aad u faahfaahsano uga hadlayaa adilada madaahibtu ay kala wataanna waa sheegaa qisas iyo mawaacid badanna waa leeyahay waa kitaab marka hadduu taam noqo lahay yacnii aad qabuul fiican haddaba u haysto aadna markaas yacnii u fiicnaan lahaa isaga marka culammadu waxay yidhaahdeen markuu janaa'iskii gaaray ayuu janaasadii aaday isagana yani markuu kitaabuljanaa'is gaaray waa dhintay isaga ibnu rajab marka kitaabkiisa haddaa fiiriso qidcadan hadda daabacan iyo fatxulbaariga ibnu xajar waxaad arkaysaa yacnii wax badan inay yanii wixii la keeni lahaa ibnu rajab inuu hore u keenay maca isaga weliba haddana masaa-isha ictiqaadka iyo sifaadka markuu ka hadlaayo si fiicano uga hadlaan tan marka madbuucadan kitaabu badil waxyina waa ka maqan tahay kitaabulcilmina waa ka maqan yahy o dhan marka kitaabuliimaan iyo kitaabu alwuduu iyo wixii ka dambeeya ilaa janaa'is meelahaas marka uu dhigay sanaacada cilalkana aadu ugu dadaalaa cilalku aad weliba marka sanaaca xadiiiya iyo sanaaca fiqhiya labadaba waa ka buuxaan kitaab laga maarmaayo ma aha ayb sharxu ibni lmulaqin ibnu lmulaqin shaykhu lxaafid ibni xajar isagana sharxuu leeyahay bukhaariga la yiraahdo shawaahidu tawdiix la yiraahdo shawaahidu tawdiix siraaj uddiin cumar bnu cali bni axmed almacruuf bibni lmulaqina la yiraahdo ashaafici sideed boqol iyo afartii buu dhintay waa sharax weyn waa la daabacay awqaafta qadara daabaceen isagoo soddon mujalad meelahaas ayb taliiqu tacliiq ibnu xajara iskale taliiqa kow ahay kan xadiiiyada mucalaqaadka uu ku sheego waa sheegnay intiqaadu lictiraadkana waa sheegnay cumdat lqaari lilcalaama badriddiin maxamuud ibni axmed alcayniyi alxanafi ayb sideed boqol konton iyo shantiiba u dhintay waa ka dembeeyey ibnu xajar waxyar ayb sharaxiisu waa mashhuur sideed boqol labaatan iyo kowdii buu bilaabay markuu sanadku ahaa sideed boqol afartan iyo toddobadiina waa dhameeyey lix iyo labaatan sano waday isaga markaamuddo dheeray wadeen isaga marka fatxulbaarigana waxbuu ka qaatay culum fara badanna wuu geliyey waxyaabaha aadka uu ugu fiican yahayna waxaa ka mid a rijaasha rijaasha isaga mar walba waa u tarjamaa aadu ugu tarjamaa tarjamo fiicanuu mar walba ka bixiya ibnu xajarka laakiin ma soo celceliya isaga ayb waa iska mukhtasar camal rijaasha aada ugama waxeeya ayb kitaab kale waxaa weeyaan masaabiixu waa madbuuc marka cumdatulqaariga kitaab kale waxaa la yidhaha masaabiixu aljaamic liddamaamiini waxaa iska leh moxamed bnu abi bakr addamaamiini daarunawaadira daabacday waa madbuuc ayb wuxuu u alifay axadu muluuki lhindi ayuu u alifay nin boqor hindiya ka ahaa jira axmed shaah ibni muxamed la yidhaahdo ayuu u alifay saaxibu kashfi dunuun laakiin wuxuu leeyahay muqadamada kuma sheegin uu leeyahay marka lama ogaa kara uu leeyahay taaliifkiisu wuxuu dhameeyey sideed boqol labaatan iyo sideeddii buu dhameeyey sharacan marka daarunawaadir baa daabacday laakiin jullu sharxigi masaa'il naxwiya u badan yahay naxwo iyo luqo unbaa ka buuxda waxyaabaha waxaa laga yaabaa sanaacada xadiifiga inay aada isaga yaraato kitaabkuna waxaa fiican maadadiisa horta in xoogga la saaray dimaanta dhan marka luqadiisa luqada marka in laga xalliyo meelaha ishkaalaadka ay ku jira laakiin maadadiisa xoogga la saaray alimaamu nawowi sharax uunan dhammaystirin uu leeyahay bukhaariga ibnu kaiir sharax uunan dhammaystirin uu leeyahay sharax kale oo madbuuc ah oo aada mutadaawal u ah waxaa layidhaha irshaadu saari waxaa iskale lishihaabiddiin axmed bni muxamed alqastallaani ayaa iskale sharaxan marka irshaadka wax hadda fatxulbaari ka badan ma sheegaayo laakiin miisatuhu maxay tahay miisadiisu waxaa weeyaan isaga wuxuu ka sharxay matniga uu sharxay waa matnigii nuskhadii alxaafid alyuniini nuskhat alyuniini ayuu ka sharxay ay isla sharxeen alxaafid alyuniinina uu aada cinaayo badan u siiyey masaa-isheeda naxwigana uu saxay ama uu tawjiihiyey ibnu maalik saaxibu lalfiya labadooda nina marka waa akrinaya ka kale waa dhegeysanaya masaa-isha luqaduu tawjiih ku sameynaya nuskhada ugu saxeexsan bukhaariga la yiraahdaa weeyaan annusha alyuniiniya nuskhadaas isaga ka sharxay kitaabkiisa miisadiisa saas waay markii hore kitaabka nuskiis ayuu nuskhadaas helay nuskii kale waa waaye qaybtii kale waa waaye wuu iska sharxay mar dambe ayuu wuxuu ku arkay suuqa iyadoo lagu iibinayo qaahira wuu gatay waa ku saxay marka kitaabkiisa marka miisadaasay culummada u sheegeen sharax kale waxaa la yidhaha shawaahidu tawdiixi wاtasxiixi limushkilaati jaamic saxiix jaamic saxiix mushkilaadkiisa ayuu xalinaya oo shawaahidii wax u keena waxaa iskale jamaaluddiin moxamed bnu cabdilaahi bni maalik aljayaani naxwi ibnu maaliga alfiyaha iskalaha iskale waa madbuuc hal mujallad waa kitaabkan waqad dakara fiihi shawaahida lilmasaa'il alicraabiyati almushkilati fii saxiixi albukhaariyi allatii tukhaalifu alqawaacid alnaxwiyata fi daahir meelaha saxiixulbukhaariga laga helayo ee qawaacidda naxwiga daahir ahaanta khilaafto ayuu tawjiihinayaa isaga shawaahidna u keenan daruuri marka ayb wa kitaabkan marka waa mabuuc kitaab kale waxaa la yidhaha sharxu gariibi saxiixi lbukhaari saxiix bukhaariga gariibka ku soo arooro liabilxasan moxamed ibni axmed aljayaani naxwi ariib kalena waa jira saxiixeynka bukhaari i muslim ariibkooda uu leeyahay alxaafid alcalaa'i ayb makhduudkiisa waa arkay laakiin ma arkin madbacatiisa kitaab kale waxaa la yidhaha alajwibatu cala almasaa'il almustagraba min albukhaariyi masaa-isha mustagrabaadka ahna ajwibadooda ilaa dhowr toban meelahaas ma dhamma oo mas'alo waaye masaa-ishaasa marka uu xalliyey waxaa alifay oo masaa-ishaas ka jawaabay jamciyey lilxaafid abi cumar yuusuf yuusuf lilxaafid abi cumar yuusufa bni cabdilbar saaxibu kitaabi tamhiid waa hal mujalad isaga masaaisha marka mushkilka uga hadla wax yar waayo marka kutubta bukhaariga lagu sharxay n kasoo qaadnay boqolaalay gaaraya kitaabka marka kutubta loogu khidmeeyey intaan marka casharkan maantaan ku joojinaynaa kadib waxaa noo dhiman riwaayaadka kitaabka kitaabka bukhaari waa laga wariyey riwaayaadka kitaabka asaaniidda bukhaariga asaaniiddiisa caaliga sida ay ku timaado ama sida ay tahay iyo tarjamada alimaamu albukhaari kabacdi marka darsigan gelaynaa maanta waa labo bisha rabiicul awal kun afar boqol soddon iyo saddex laba waay laba laba